dhowaan waxaa cod maqala soo dhigay baraha bulshada zubayr almuhaajir oo sheegay inuu ka soo goostay xarakada al-shabaab kaasi oo dhalleeceeya hoggaanka iyo xarakadaba zubayr almuhaajir waxa uu asal ahaan ka soo jeedaa dalka ivory coast ee galbeedka afrika waxa uu soomaaliya yimid xilligii magaalada muqdisho iyo inta badan soomaaliya ay qabsadeen maxkamadihii islaamiga ahaa sannadkii labada kun iyo lixda waxaana uu xilligaasi ka yimid dalka britain oo uu ku noolaa haddaba galka baaristu waxa uu la xiriiray xubno hore uga soo goosta ururka al-shabaab kuwaasoo u xaqiijiyey in zubayr almuhaajir uu ka soo baxay xarakada al-shabaab islamarkaana uu ku sugan yahay magaalada muqdisho galka baarista waxaa u suuro gashay inuu khadka telefoonka ku waraysto zubayr almuhaajir waxaana marka hore weydiiyey goorta uu ka soo goostay xarakada al-shabaab ugu horeyntii waxaa xalkan uga mahadcelinaha idaacada v o a fursada ay ii siisay inaan cadeeyo mooskiskeyga waxaan ka baxay xarakada labada kun toban iyo saddexdii laakiin meelaha ay macmulaan waxaan ka soo tegay bisha octoobar sanad kale soo dhaafay sababtaad uga soo tegtay waa maxay sababaha igu kalisay way badan yihiin waxaa ka mid ah inaysan cadaalad ku xukumaynin inay xukuumadaha muslimiinta gaalaysiinayaan iyo qof walba xiriir la leh inay hogaankooda isku dhaqaynin shareecada inay dhiiga muslimiinta daadinayaan inay shacabka dulminayaan inay dadka danyarta canshuur uga qaada uga qaadayaan magaca zaqa su-aasha dadku isweydiin karaan waxay tahay goormaad adi ogaatay inay al-shabaab qaldan yihiin sideed ku ogaatay
inay khaldan yihiin waxaan ogaaday labada kun iyo sagaalkii yani qaraxa oo hotel shamo kadib waa gartay maxaa si gaara aada u dareentay oo ku tusay qaladkooda qaraxa shamow maxay ka dhaheen miyaad weydiisay madaxdooda haddaad weydiisay maxay kuugu jawaabeen
ha waan weydiiyey abu zubayr waan weydiiyey laftirkoodii arrin a u diray wuxuu wuxuu igu jawaabay in yani masalada oo tasar- tasaruska hadda calbere uu sheegay taas uu igu jawaabay ma fahamta anigani waxa waxaan ogaaday inuu inuu inuu khaldan yahay waa gartay waayahay maxaad dadka uga sheegi lahayd al-shabaab oo aysan ka ogeyn ama aada jeclaan lahayd inay dadku ka ogaadaan al-shabaab dadka waxa uu sheeg waxa uga sheegaa inay inaysan nimankan dantooda ahayn shareecada iyo inay dadka marin hadaadinayaan danado dano gaara ay leeyihiin nimankaas aan shareecada ahayn waayo sidee al-shabaab looga hortegi karaa weeraradoodana lagu joojin karaa maadaama al-shabaab ay sheeganayaan in dagaalkooda uu ku salaysan yahay diinta waxaa lagama maarmaan ah in lagu qanciyo dhalinyarada in dagaalkooda uu diinta khilaafsan yahay laakiin waxaa la rabaa culamo fahamsan fikirkooda oo raadin karaan maraajicda alkhaldan ay ka duulayaan waa gartay adi hadda qorshahaagu muxuu yahay aniga hadda waxaa rabaa inaan dhalinyarada u bayaaniyo in dagaalkan uusan diinta waafaqsanin maslaxadda dalka iyo dalka iyo dadka uusan ku jirin arrintaasna waxaan ka diyaariyey boog waxaan rajeynaya inaan nashriyo goordhow insha allah
ma ku laabanaysaa waddanka aad ka timid ee ivory coast mise waxaad sii joogaysaa soomaaliya waayahay hadalka ugu dambeeya haddaan ku siiyo maxaad dhihi lahayd dadka muhaajiriinta ah ee la jooga al-shabaab haddii aad toos ula hadasho
horta dadka waxaa rabaa inaan u sheego waxaa jira dad badan aaminsan in muhaajiriinta ay shabaab u yihiin oo dhibka jiro laakiin xaqiiqadaasas ma aha muhaajiriinta waxay u yimaadeen inay walaalahoo soomaaliyeed caawiyaan balse markay arkeen dhaqanka al-shabaab iyo diin la-aantooda way ka hor yimaadeen taas aa sabaabtay in qaar ay dilaan qaarna musaafiriyaan qaar ilaa iyo hadda xabsiyadooda ay buxabaafiyeen shakhsiyan waxaan maqlay zubayr almuhaajir sannadkii labada kun iyo saddex iyo tobanka xilligaasi oo la ii sheegay inuu madax u ahaa guddi al-shabaab ee u magacowday inuu dhexdhexaadiyo amiirkii hore xarakada al-shabaab axmed cabdi gudane iyo raggii ka soo horjeeday ay ka midka ahaayeen ibraahim xaaji jaamac ibraahim alafkhaan mukhtaar roobow abumansuur iyo fu'aad maxamed khalaf fu'aad shongole kadib markii la dilay ibraahim al afkhaan iyo macalin xaashi bishii juun labada kun iyo saddex iyo tobanka waxaa la ii sheegay in toddobaadyo kadib dilkooda la xiray zubayr almuhaajir kadib markii uu si furan u dhaliilay hoggaanka xarakada xubnahaasi hore uga soo goostay al-shabaab waxay galka baarista u sheegeen in zubayr al muhaajir uu muddo ku jiray xabsiga ururka al-shabaab ugu dambaynna dabayaaqadii sannadkii hore u suuro gashay inuu ka soo goosto xarakada cumar maxamed abu ayaan waxa uu al-shabaab ka baxay sannadkii labada kun iyo saddex iyo tobanka waxa uu haatan ku nool yahay dalka sweden waxa uu shakhsiyan aqoon u leeyahay zubayr almuhaajir
zubayr almuhaajir waxaan aqaanay ilaa labada kun iyo lixdii wuxuu ahaa raggii yimid waagii maxaakiimta yimid soomaaliya markii etoobiyaanka ay kusoo duulaysay wuxuu ahaa nin caalim ah shiiq ah diinta yaqaan luqado badan yaqaan laakiin waxaa ogahay in zubayr uu ku dhacay maamulkii xarakada iyo abu zubayr iyo isku dhaceen labada kun iyo tobankii labada kun iyo tobankii isku dhicitaankooda wuu socday ilaa uu ka gaaro maxay ahayd in labada kun saddex iyo tobankii uu ka mid noqday raggii ay xarakada xirxirtay markay ibra afqaan iyo macal burhaan iyo raggaas markay dilaysay ninka koowaad ay xirtay ayuu ka mid ahaa suwer muhaajir markaasoo xabsi ku jiro ay ugu dambeysay waxaad waxyar ka sheekaysaa doorkii uu ku lahaa inuu dhexdhexaadiyo markay iskhilaafeen afqaan iyo godane iyo robow iyo gruubkii kooxdii isku dhinaca ahayd
zuwer muhaajir wuxuu kaloo ahay xaakimkii maxkamaddii dhexdhexaadinaysay ama xukumaysay maxkamaddii ku ku xukumaysay oo kala saaraysay axmed godane iyo garabkiisii iyo ibraahim afqaan iyo garabkiisii halkaasoo isku qabseen masalooyin badan oo diin ah markaasi wuxuu noqotay intuu xukumay oona u xukumay garabkii kaleeta ee kasoo horjeetay ina godane wuxuuna xukumay in ina godane axmed godane ama abuzubeer loo yaqaanay amiirkii hore in isaga uu jegada uu ka dego kabacdina meeshaas ay colaada ka timid axmed godane iyo zubeer uu qaado zubayr almuhaajir waxa uu galka baarista u sheegay inuu xilligan wakhtigiisa ku bixin doono inuu qaladaadka al-shabaab u sheego bulshada islamarkaana uu uga digo dhallinyarada shabaab waxay dilayaan dad aan waxba galabsan waxaana u baahan nahay inaan joojinno ayuu u sheegay galka baarista zubayr almuhaajir